ku soo dhowow caasimadda puntland ee garowe ku soo dhowow meeshii siyaasadda xoog gale aad ku lahayd oo aad ka bilowday ku soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow qalbi furan anigoo matalaya dhammaan guddoomiyaasha gobollada puntland ku hadlaya afkooda waxaannu ku leellahay soo dhowow soo dhoweyn kadib waxaan kaaga mahad celinaynaa shaqadii ballaarnayd ee aad qaba ee aad soo qabatay intaad xilka ka haysay dowladda federaalka ah oo runtii aan wax qarsoon ahayn haddaan hadda damco inaan meel iyo laba ka taabto qolo kalena waxay odhanaysaa cid buu maagayaa kuwo kalena dee gabalkaaba inoo dhacaya laakiin kow iyo labaan ka xuseeyaa markii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dagaalku dhex maro lask laysku soo xaydxaytay in la burburiyo federaalka waxaad ahayd geesigii u dhigay jilbaha ama salka u dhigay inuu federaalku hirgalo soomaaliyana isku meelaado waxaan rabaa inaad ilaashataan midnimadiinna iyo wadajirkiinna iyo iskuduubnidiinna iyo amnigiinna inaad ilaashataan meeshaan aan ka hadlayno ee gorwe puntland waxay ahayd waxay ahayd meeshii dib looga asaasay soomaaliya iyo rajadeeda siddeed iyo labaatan sano ka hor markii dalku burburay ee shafka dhuufka lagu dhuftay ee la kala yaacay ee idinkoo dadkudeedu kabna lulayo kabna laadlaadinayo halkan dib loogu soo laabtay oo la soo aaday gobolladii loo yaqaanay gaariwaa dadka meeshaan joogaa waxay ahaayeen dadkii soomaalida albaabka u furay soo dhoweeyey boosaaso deeqa u furay ciddii suu gudbaysa sii dhoofiyey rajadii soomaaliyeed abaabulay sameeyey meel lagu nasto geed la harsado oo weyn oo caleen leh oo lagu baraaro oo lagu horumaro ayay ahayd meeshaasi iskama iman meeshaasi iskama iman waxaa sameeyey raggii maalintaa joogay iyo dumarkii maalintaa joogay oo istixgeliya oo isku duuban oo ismaqla oo isdhegaysta oo is-ixtiraama oo garanaya waxa iyagu ay yihiin iyo waxay matelaan ayaa arrintaa ka teliyey waxay ku taliyeen in meeshaan laga dhiso maamul siddeeddii sano oo sugitaanka ahayd in laga dhiso maamul lagu wada nabadgalo dadka lagu soo dhoweeyo lagu kala barbaaro soomaalida kalena laga soo dhoweeyo siddeed sano ka bacdi oo sugitaana oo soomaali dib loo eegayey oo rajo laga qabay oo la baxnaaninayey ka bacdina waxaa dhalatay rajo xumadii qaahira caradii ka dhalatay awgeed waxaa dhalatay magaca loo yaqaano puntland oo labaatan sano maanta jirta dadkii taa sameeyey oo sharaftaa iyo magacaa leh maantayna lama joogaan badankoodii waa dhinteen hadday yihiin hoggaan dhaqan iyo hadday yihiin hoggaan siyaasadeed filla soomaaliya halkan ayaa laga aabulay in laga tago halkaana xoog laga geliyey xeelad laga geliyey xoolo laga geliyey dadaal laga geliyey inay maanta shaqayso oo ay noqoto filla soomaaliya ama dowladda federaalka ahi mid hir gasha oo dhaqan gasha oo soomaali wadaagto oo wax ku oola waxay ku xidhan tahay kaalinta ay ka qaadato puntland iyo maamul goboleedyada kale hadday sidaas tahay marka waxaa loo baahan yahay in xilkaa laysa saaro oo weliba dadka dhallinyarada ah oo iyagu ku soo nastay oo ku soo baraaray oo soo harsaday geedkaa weyn ee la beeray ee puntland oo maanta u baahan in cadceed iyo hawo iyo biyo iyo carragadi lagu sameeyo xil gaara asaaran dhallinyaradaa xil gaara ayaa ku asaaran marka si taasi u dhacdo waxaan rabaa meel fog in la eego waxaan ku daalay oo wax badan ina yeelay siyaasadda qoobiskaga istaagga wax iska sheegga isu fiirsashada kala qaybinta meelna kuma gaarayno xumaanteenna inaynu aragno maanta waxaa loo baahan waxaa wax ka weyn in la sameeyo marka taa waxaan idinkaga daalmayaa xilligaan adag in qof kastaba kaalinta kaga aadan maanta oo laga xoog iyo xoolo badan yahay maalintii la asaasay laakiin dadku uusan kii ahayn in jiilkeedu tanna uu soo baxo taas waa dardaarankaa guud oo aan rabo inaad dib u milicsataan meeshii laga yimi iyo wixii laga soo maray iyo dadkii joogay iyo maantoo la ladan yahay laakiin lays ilaaway in la ladan yahay iyo in xilisa saaran yahay meelo badan taasna waxaan rabaa inaad hoos ka xariiqdaan intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo hadalkii ee, ama waraysiga uu bixiyey madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ee ahaa doorashadu inay dhacayso xilligeedii wuxuu ahaa erey loo baahnaa waayo wuxuu ahaa wuxuu bixinayaa hubanti hubantidu waa muhim in dadku degenaansho iyo talo ay ku wada joogaan in doorashadu xilligeedii ay dhacdo een, sideedda janawari laba kun iyo sagaal iyo tobanka oo madaxweynuhu sheegay waan soo dhowaynaynaa ereygiisa ayaanu u qaadanaynaa inay sideedii ku dhacdo ay ku dhici jirtay baa lagama maarmaan ah